wararka naga soo gaadhaya magaalada ceerigaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa sheegaya inay ku ququlayaan magaalada ceerigaabo ciidamada loo yaqaano sacsac-ba ee beelaha habarjaro kuwaasoo dhammaystiraya magaca ay xambaarsan yihiin kaasoo ah sool sanaag iyo buuhoode sida wararku nagu soo gaadhayaan ma jiraan ilaa iyo iminka ciidamo taxdhiga beelaha garxajis bari markaa laga tago wax dhalansanaya daba jaariye iyo qoorqoor rasaasa kuwaasoo meelahaasi tuuxaynaya wararku waxay tibaaxayaan in ciidamada beelaha habarjaro oo dhinac walba ka dhisan ay ishayaan inta ka dhexle ceerigaabo ilaa qorologod kuwaasoo aan god bannaan loo ogeyn dhammaanba deegaamada u dhexeeya xarunta gobolka sanaag ilaa qorologod boqolaal iyo boqolaal waxaad ku maray inay niibta la soo taabtaan duulka huwan la yidhi ayaa soo gaadhay gudaha magaalada ceerigaabo kuwaasoo keliya sugaaya inay xabadi dhankooda u soo dhacdo beelaha garxashis bari ayaa iyaguna gudaha magaalada ceerigaabo keenay ciidamo lug ah oo tirabeela kuwaasoo digaafaya dhammaanba qaybaha kala duwan ee magaaladaasi xaafadaha magaalada ceerigaabo ayaa la arkaya iyagoo ay meel kasta taagan yihiin gaadiidka dagaalka ee kala duwan iyo raxanraxan ka mid ah ciidamo beeleedada beelaha habarjeclo iyo kuwa hoosha garxashis bari kuwaasoo iskaashanaya ama isgarabsanaya haddii laga tegi waayana iyo boohinaya wax uwan uraah ama caga ku jiita oo beerdhigaalaynaya guryaha ama aqalada magaalada ceerigaabo gaar ahaana jeedha ay beelaha arti ka degan magaaladaasi geesta kalena waxaa la arkayay duul xaawalay u badan oo ku geesaasaya gudaha magaalada ceerigaabo kuwaasoo ku baaqaya inay nabad u baahan yihiin maadaama oo ay bayhoofeen oo balanbaleen isla jeerkaata uu bogayo beerku isku dhegay maanta meel ku galan burco ku galayn hargeysa ku galayn meel kale ku galayn ma doonayna inaanu noqono marti magaaladaasaanu leenahay ragga colaadda iyo dirirtu ka dhexaysa walaala ah war wiil iyo abtigi baynu nahay war dadahela baynu nahay war guri aan maanta maxaan laga soo saarin inta reer cergaaba ma jirto war ilaahay nagaga baqa war waanu idin ahminaynaa heshiiya war xal aan dagaal ahayn hala raadiyo war laba cergaaba ma jirto war cergaaba waa mid war reer cergaaba waxay sheegeen inaan gebi ahaanba magaalada waxba lagu kala iibsanaynin oo qaxdhihiisa laga dhigay oo aan laysu soo gelaynin haddii laga tegi waayana ay deeradu dhexdooda miranayso waxay ahayd arrin fool xumaysiinaysa imageka cergaaba mana ahayn arrin cergaaba lagu yaqaanay waxaana isleeyahay cergaaba dadka dhawaan soo galay baa waxaas geystay iyaga ka doode ilaahay baanu ku reebnay cid cafidayna ma jirto aani raxiim ilaahay baa mahada dhamme u sugnaatay waxaanu nahay dadkii ku dhibanaa magaalada cergaaba reer cergaaba waxaanu nahay haweenkii ku haystay awlaadda ku haystay waayeelka iyo waalidka waxaanu nahay dad halkan ku dhashay ku koray oo ku barbaaray
waxay damuuniyeen inay ku curatay oo ku gudhay oo ay si weyn ugu macuurtaysan yihiin in bandowga laga qaado oo loo soo gurmado ama wax lala soo gaadho quraankiisa wuxuu ku yidhi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl war ilaahay qof walba waa arkaa kii xabadda riday waa arkaa kii dhagax riday waa arkaa kii dhacaya boobka geystay waa arkaa annaga dhibaatadii iyo shaqaaqadii maalinta dhibada dhacday sanaag sisters haddaan nahay hal gabadho ganacsata baanu leenahay ganacsigeedii waa waxa weeyaan waa la boobay dhibaatadu annaga wayna soo gaadhay waanuna ka xunahay arrintaasna waxaan rajaynaya inaan mar dambe soo noqo docda kale haween iyaguna ku aayooda beelaha dhulbaantay oo isku waraysanayay aleenka codbogeeyaha ayaa ku qaylinayay in laga qabsaday deegaan kasta oo ay geella'aantu soo kartay islamarkaana lasoo duldhoobay ciidamo marya taag leh waxay tibaaxeen in masagan lasoo kubaareeyey oo meel kasta gaasas lasoo tubay iyada oo aanay u shiicirka loo tuuraa dhulka ku soo noqonaynin waxay ku halaanhalayeen in beelaha isaaq ay la yimaadeen kaarta ayuub iyo xeeladihii dawacada tiyo loo baahan yahay in laga sii gaashaanto ciidamadan oo aan la oomamayn karaynin ee u eg kuwii daarood oo idil haystayaal ka dhigan lahaa ama nolosha ku qabqaban lahaa afar boqol oo maxbuus baan la yaabanayna waxaana ka mid ah hadaladoodii u warramayaa intee meelood bay nimanku kala degeen ima ii sheeg sheeg
waxay kala degeen horta ciidanka hadda xagay marayaan ciidanka dee aagaa fiqiga
ciidanku dagaal yay soo qaadin haddaan kuwan magaalada ku jiraa wax bilaabin oo dagaalgeliyayaal iyo saraakiin aan la helin oo wax la hagin oo kuwa gudaha iyo kuwa dibadda isu warraba nimankani kaartay ku dagaalamaa haye kaartada walaala ii sheegsi dhigay magaalada korkeeda waxaa la dhigay ciidan maga annaga beeraha naga sameeya hee waxaa la dhigay ciidan halba dhaqaaqaya oo habaryoonista ciidanka waxaa loo diyaariyey inay saa uga soo laabtaan ama kuwan haddii lasoo jebiyo ay daafacaan oo culayska saaraan haye magaalada gudaheeda waxaa lagu diyaariyey ciidan fiican oo xagga sare lagu habeeyey oo magaalada annaga waa naloo doonaayo dib baa loo baxo wax la tiriyo wax kusoo qamaameen meesha waa run waa nimanka qamaamaya haa laba su'aal aygama haysid haa koonaha iyo flexiga koonaa xaggee xiga xagga iyo flexiga laamdooda haa yufle
waxaa la dhigay ciidan aaraariyeya iyo ciidan kuwii habar jeclo isbiida isku sheegaysay oo laba meelood la kala dejiyey hee oo doonaya ciidankan inay dhabarjibin ku sameeyaan labadaa ciidan markay iskalaan inay dabada kagartaa sax
meesha leeda goof hee
waxaa la dhigay ciidan habaryoonisa oo isku dhaf ah oo ay ururiyeen oo ururiyeen oo ururiyeen oo la yidhi wax gurmadahoo dambe yuu ka iman dhulbaanteen sax
intaa oo goobood waa camireen nimankaas xagalla xagalla intee ciidan baa tiri bay dhigeen saddex miyaa isdabad yaalla xagaa laga soo qaad laga soo qaad xagaa laga soo qaad waa laydinku soo dhawey waxaa lasoo dhigay xagaa laga soo qaad ceel qoray meel la yidhahdaa lasoo dhigo magaalada intee u jirta dib qaraxda naanta kulaalaya dib qarax bay kulaalayaan haa ciidanku marka halkooda halkooda ha ku hakadeen ha la rigeeyo saraakiin ha la keeno dhabarshubinta ha la ilaaliyo ciidamada lasoo ururiyo warshadada waa yimaadeen mar gacanta la saara hadday dhulbaantahaasi soo yaacaan halis bay gelayaan wallaahi halis bay galeen waa dad waanan oo fudud aan moodin bool qaadiya maqanya saa isaga qamaamaya ma jirto ma jirto nimankaasi kuwii kalena waxay sugayaan hub bay sugayaan ciidamadii maxaa kula biyo guduud xoogaa ciidanaa la keenay ciidamo kale carmada lagu ururinayaan mid loo qabay ururinayaan laakiin bursandalis ma soo dhaqaanin waxay yidhahdaan nugdi waxaan kusoo dhaqano maayno inta dowladna waa waa shacab dhaqaalay doonayaan waxay doonayaan hub wax lagu laayo iska orodo iska gel ma aha ciida dagaalkan waa dagaal reer reer saarna ciil ruubeen reer daarodnay ruubeen haa wallaahi bilaah walaahi ciyaal sabta ciyaal iyo qosol qosol iyo yaaco lagu geli kari maayo